إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta alfurqaan taliyihii guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay gobolka shabeellaha hoose xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta howlgal qorshaysan ka fulisay xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo mujaahidiinta oo gacanta ku haya deegaanka bariireh ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose waxaa la baahiyey muuqaal ku saabsan weerar ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fadhiisin ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka laba garas ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha dhexe warbixin cusub oo soo baxday ayaa shaaca ka qaaday in xarakada mujaahidiinta al-shabaab isku diyaarinayso la wareegitaanka magaalada muqdisho dowladda federaalka ayaa xabsiga dhigtay siyaasi ka mid ah mucaaradka kaasoo dhowaan sheegay inay burbureen ciidamada dowladda federaalka jamaacadda masjid ay dowladda federaalka qorshaynayso in ay burburiso ayaa ka hadlay tallaabadaasi lagu duminayo masjidka maamulka ay dowladda xabashida itoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa dhibaato ba'an ku haya bulshada ku dhaqan dhulkaasi wararka dibaddana waxaad dhegaysan doontaan dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday in siddeetan iyo shan askari iyo saraakiil ajnabi ah ay ku dileen duqayn ka dhacday koonfur bari ee dalka yukrain إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalin sabti ah taariikhda hijrigana waxa ay ku beegan tahay toddobada bisha tobanaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan shanta bisha afaraad sannadda labada kun shan iyo labaatanka ee miilaadiga ah ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran taliyihii guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay gobolka shabeellaha hoose warbixinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdisamad cabdulaahi wararka naga soo gaaraya dhanka iyo gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in maantay la khaarijiyey mid ka mid ah taliyaasha ugu sarreeya ciidanka dowladda federaalka ninka la khaarijiyey waa nuur maxamed gaabow oo ku magaca dheer nuur farey wuxuu ahaa taliyihii guutada afari tobanka oktoobar ee ciidanka dowladda federaalka dhacdada waxa ay ka dhacday deegaanka caduwdibille ee gobolka shabeellaha hoose deegaanka ayaa la sheegay inuu u dhexeeyo magaalooyinka afgooye iyo sidoo kale laanta buuro taliyaha guutada afari tobanka oktoobar waxaa dilay sida aan wararka ku helnay amaba la xaqiijiyey nin askari ah oo hubaysan kaasi oo ku dhex jiray ciidankii uu isaga khudbadda u jeedinayey taliyaha la dilay ciidanka uu khudbadda u jeedinaya waxa ay ahaayeen ciidankii maalmihii iyo muddooyinkii lasoo dhaafay kasoo firxaday deegaanada shabeellaha hoose halkaasi oo dhowaan ay gacanta ku dhigayeen ciidamo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin nuur maxamed gaabo ayaa la sheegay marka in ciidankan uu niyadda u qaboojinayey islamarkaana uu ka dhaadhicinayay inaysan sii fogaanin oo muqdisho aysan galin waxaana la amray in ciidanka uu halkaasi ku istaajiyo maadaama firxadkooda ay muqdisho sii galayeen qoobgariir weyn ayaa durbaba hadda soo food saaray ciidanka dowladda federaalk ee gobolka shabeellaha hoose maadaama taliyahoodii maanta la dilay sidoo kaleetana isla ciidankii falka dilka ah uu ka dhexdhacay ay ahaayeen ciidan iyagaba shaamud ah oo laisku ururinayey kuwaasi oo firxad ahaa dhacdadan ayaa gaartay taliska guud ee ciidanka dowladda federaalka iyo sidoo kale madaxtooyada dowladda federaalka ee xasan sheekh maxamuud uu fadhiyo waxaana durbaba tacsi kala duwan kasoo diray qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyadoona xasan sheekh maxamuud la sheegay in hadda xafiiska lagu geeyo warkan ah in taliyihii guutada afari tobanka oktoobar la khaarijiyey ciidankii uu khudbeynayay oo awalba firxad ahaana hadda uu qoobgariir daran ka dhex jiro wixii war ahay dhacdadani ka soo kordhay insha allah dhegeystayaasheena waynu usoo gudbi doonaa markana muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta howlgal qorshaysan ka fulisay xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho haddaba howlgalkaas iyo war-saxaafadeed ay soo saartay xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdalla mukhtaar war-saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu yiri mujaahidiinta oo howlgal ka fuliyey madaxtooyada toddobada shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada dhanka kalena waafaqsan shanta abril labada kun shan iyo labaatanka miilaadiyada ciidamada mujaahidiintu waxay maanta barqadii howlgal qorshaysan ka fuliyeen madaxtooyada ridada ee magaalada muqdisho howlgalka mujaahidiinta ayaa ka dhacay gudaha madaxtooyada xilli uu halkaasi ku sugnaa madaxweynaha kooxda ridada ah xasan garguurte iyo saraakiil ka tirsan kooxdiisa ashaadola dirarka ah war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yiri howlgalka ayaa allah fadligiisa u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaana halkaasi cadowga ka soo gaaray dhimasho dhaawac iyo burburka xarumo ku yaala gudaha madaxtooyada kuwaas oo ahaa bartilmaameedka howlgalka mujaahidiinta sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri taliska ciidanka mujaahidiintu wuxuu bogaadinayaa haliyeyadii fuliyey howlgalka ka dhacay gudaha madaxtooyada ridada wuxuuna xaqiijinayaa inay sii socon doonaan camaliyaadka lagu beegsanayo madaxyaweynta cadowga meel waliba ay ku sugan yihiin ugu dambeyntii war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga heystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa eegeyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo mujaahidiinta oo gacanta ku haya deegaanka bariireh ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose mubaarak cumar ayaa warka noo diyaariyey
waxaa goordhow kanaalka wararka alkataayib alkhabaariyaha uu baahiyey filim aad u xiiso badan oo lagu soo bandhigayo mujaahidiinta oo dib ula wareegay deegaanka bariire ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose filimkan ay baahisay kataayib al akhbaariya ayaa waxa uu soconaya wax ku dhow shan daqiiqo waxaana lagu soo bandhigayaa mujaahidiinta oo dib u qabsanaya deegaanka bariire oo ay muddaha gacantooda ku jirta ciidamada dowladda federaalka ugu horeen waxaa muuqaalka lagu soo bandhigayaa difaaciyadii ay ciidamada dowladda federaalk ay isku gadaameyn kuwaasoo ay kaga gaashaaminayeen rasaasta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab filimka waxaa sidoo kale kasoo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo ku dhex luuganaya difacyada ay halkaasi ka dhisteen ciidamada dowladda federaalka iyagoo garwaxsan hubkooda waxa ayna ku jiraan saf dheer kuwaas oo la arkaya iyagoo horey usii galaya xerada askarta dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka bariire kaamirada alkataayib waxay si toos ku tusaysaa gudaha xerada waxaana halkaasi ka muuqda haraadiga ciidamada dowladda federaalka sidoo kale waxyaabaha xerada lagu arkayo waxaa ka mid ah cooshado ka kooban baco iyo jiingalo oo halkaasi guud ahaan ay u seexinayeen ciidamada dowladda federaalka kaamirada alkataayib ayaa ku dulgeynaysa buundada ay caan ku tahay bariire waxaana dusheeda ku socdaalaya qaar ka mid ah militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxyaabaha aad ku xiisa badan oo indhaagu qabanayaan ayaa ah dadka shacabka ay kunala bariire oo goranaya dhammaan agabka yiilay saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ka carareen shacabka qaarkood ayaa la arkaya iyagoo wata agab fara badan oo ay ka mid yihiin joodaryaal iyo alaabta lagu dhaqdo guryaha iyo kuwa kale ugu dambeyn filimka qaybihiis dambe ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa qaniimadii ay gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta kuwaasoo ay ka mid yihiin rasaas tiro beer iyo agab ciidan oo aad u fara badan لاح من درب الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعدى وعيد ولنا فيه انشراح لاح من dib ulawareegitaanka xeradan ayaa imaanaysa kadib markii saldhigyada ciidamada dowladda federaalk lagu ekeeyey weeraro safmarayn ah kuwaas oo ay ka mid yihiin saldhig ay ku lahayn degmada udheegle iyo sabiid iyagoo ugu dambeyn nafta doorbida inay isaga cararaan deegaanka bariiri ee gobolka shabeellada hoose فيه يحكم بالصلاة
waxaa la baahiyey muuqaal ku saabsan weerar ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka laba garas ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe faahfaahinta warkan waxaa haya waryaheena maxmed sheekh
muuqaalkan ayaa lagu soo bandhigayaa weerar gaadmo ah oo dagaalyahano ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku ekeeyeen fariisin askar isku dhafa ay ku lahaayeen deegaanka labagaras ee gobolka shabeellaha dhexe qaybaha hore filimka waxaad ku arkaysaa ciidamo wata hubka noocyadiisa kala duwan weerar tegaya kana tirsan xarakada al-shabaab ciidamada dowladda federaalk ayaa neefta looga xirayaa qorayaasha garbaha laga tuuro iyo kuwa sida darandooriga u dhaca kuwaasoo xitaa aan wax yar jaanis loo siinin inay madaxa kor u qaadaan ama ka cararaan halkii ay joogeen inay dagaalamaan iska badaaye askarta dowladda federaalka markii ay xaaladdu qararaatay tallaabon aan la qaadi karin arkeen waxay isku dayeen inay ku dagaalamaan gaadiidka tiknikada loo yaqaano ee qorayaasha ku rakibaan balse ciidamada xarakada al-shabaab oo xoga sugan ka haystay fariisinkan sida muuqata ayaan u aabiyeeleynin gaadiidka dagaalka ilaa iyo ay ku dul istaagaan ciidamada dowladda federaalka ayaa si halhaleel ah uga baxsanaya fagaaraha dagaalka gaadiidka tiknikadana waxay uga carareen fagaaraha dagaalka tobannaan askari ayaa ku baxsanaya gaari tiknika ah kuwaasoo xitaa haba yaraatee aysan wax natiijo ah ka keenin dagaalkii lagu soo qaaday kol haddii laga gacan sarreeyo xabadana si toosa u soo taqadumayaan ciidamada militariga al-shabaab dirir socotay saacado kadib muuqaalka ayaa lagu soo bandhigayaa qaar ka mid a midadka ciidamada dowladda federaalk oo la bilqay fagaaraha dagaalka kuwaasoo riyomala awaal ah lagu soo dagaalgeliyey oo ahayd in gebi ahaanba gobolka shabeellaha dhexe laga ciribtiray ciidamada xarakada al-shabaab waxaad arkaysaa askar si daran rasaasta u galaafatay kuwaasoo dhulka la isku fara saaray uu yahay mid bacaad ah ay ciidda qurquryeen askarta ku baxay dagaalka loogooyinkoodana soo muuqanaya waxaa ka mid ah ciidamada sida gaarka ugu rabaayadaysan maraykanka loona sameeyey la dagaalanka diinta iyo shacabka soomaaliyeed waana askarta loogu yeero danab oo ah ciidan ay taageerto dowladda maraykanka si ay xukuumadda washington ugu fuliyaan danaheeda iyo ajandaha ay ka leedahay soomaaliya qaybaha dambe ee muuqaalkan uu baahiyey kataa'ib al akhbaariya ayaa lagu soo bandhigayaa khanaa'imkii ciidamada dowladda federaalk looga furtay weerarka lagu qaday fariisinka ay ku lahaayeen deegaanka labagaras ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe khanaa'imka soo muuqanaya ee mujaahidiinta soo farmaruujiyan ayaa ah gaari cabdibilaah iyo agabyo kale kuwa ciidanka لا تتركه من مرتازك باغي نجس من مرتازك باغي dowladda federaalka ayaa weerarkan beeniseen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab askar uga dishay hub iyo gaadiidna uga furtay laakiin warka ka soo baxay dowladda federaalka iyo kan haatan ay baahisay kataayib al akhbariya ayaa ah mid kala fog oo kaafi oo kala dheeri ah maadaama caddeyn muuqato ay tusiyay taabsi ay soo bandhigta alkataayib al akhbariya muuqaalka ayaa si weyn ugu baahaya baraha bulshada iyadoona ay si weyn u faafinayaan dadka taageera xarakada mujaahidiinta al-shabaab
جيبهم دعس دروب البال ادركه النصر من بعد الغلس warbixin cusub oo soo baxday ayaa shaaca ka qaaday in xarakada mujaahidiinta al-shabaab isku diyaarinayso la wareegitaanka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya war warbixintaasi ku saabsan zakariya cumar ayaa la diyaar ah webseedka lagu magacaabo i j c news ayaa waxa uu daabacay warbixin tilmaamaysa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku diyaarinayso inay la wareegto magaalada caasimadda ah ee muqdisho dalkana ay ka hergeliso nidaam islaami ah oo ku dhaqma shareecada islaamka warbixinta ayaa tilmaamaysa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka faa'iidaysanayso xiisadda siyaasadeed ee lugaha kula jirto dowladda federaalka iyo xitaa xaaladda cakiran ee magaalada muqdisho ayna doonaysa in waayada ina soo aadan ay gudaha u gasho magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya webka warbixintan qoray ayaa tilmaamaya in ciidamo kumanaan askari ah oo ay ka mid yihiin kuwa sida gaarka ah u tababaran ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku sugan yihiin duleedyada magaalada muqdisho ayna sugayaan awaamirta kama dambaysta ah ay ku gali lahaayeen magaalada muqdisho warbixinta ayaa sheegtay inay soo xiganayso ilo sirdoon oo ka tirsan maraykanka iyo dowladda federaalka ayna isku raaceen in xogaha sirdoon ee ay heleen muujinayaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay doonayso inay la wareegto magaalada muqdisho warbixintu waxa ay ku warramaysaa in magaalooyin muhiim u ahaa amniga magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo ka kala tirsana gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ay horay ula soo wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab tani ayaana ka dhigaysa mid waqti uun ku xihan in dagaalka uu ka shanqaro gudaha caasimadda iyo duleedyadeeda xilli xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay waddo dardar dagaal ayna la wareegtay dhul muhiim ah ayay warbixintu tilmaamaysaa in xasan sheekh maxamuud uu ku mashquulsan yahay heshiisya dibadeed oo uu la galayo dalalka qaarkood halka uu sii xumaanayo xiriirka uu la leeyahay maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta warbixintu waxa ay soo hadal qaaday weeraradii waaweynaa ee waayadii dambe ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida qaraxii lagu weeraray kolayadii xasan sheekh maxamuud duqaymihii lagu garaacay xerada xalane iyo weeraradii cagmarinta ahaa ee ka dhacay sabiid iyo awdhiigle waayadii u dambeeyey waxaa si aad ah isu soo tarayay warbixinnada iyo taqaariirta ay qorayaan warbaahinnada noocyadooda kala duwan kuwaas oo tilmaamaya in isbeddel laga filanayo soomaaliya ayna suuragal tahay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegto dalka waad mahadsantahay zakari dowladda federaalka ayaa xabsiga dhigtay siyaasi ka mid ah mucaaradka kaasoo dhowaan sheegay inay burbureen ciidamada dowladda federaalka warkan waxaa noo soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi waxaa habeenkii xalay magaalada caasimadda ah ee muqdisho lagu xiray siyaasi ka mid ah mucaaradka dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabo cabdiraxmaan saleebaan ahna guddoomiyaha xisbi siyaasadeed loogu magacdaray shacabka ciidamo ka tirsan kuwa sirdoonka dowladda federaalka ayaa gacanta ku dhigay cabdiraxmaan saleebaan xilli uu ku sugnaa hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho waxaana ay ula kaceen jiho aan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo xaqiijin ninkan oo ay dowladda federaalka xirtay ayaa waayadii u dambeeyey wuxuu bixinayay waraysiyo siyaasadeed oo uu kaga hadlayo xaaladda dowladda federaalka marayso isagoo tilmaamay fashilka xasan sheekhe maxamuud iyo inaanay suuragal ahayn doorasho qof iyo cod ah saacado ka hor inta aan la xirin wuxuu waraysi uu siiyey mid ka mid ah warbaahinta magaalada muqdisho ku sheegay in dagaalka lagula jiro shabaabulmujaahidiin lagu soo jabay dowladda federaalkana ay wakhtigan difaac kaga jirto afgooye iyo meel u dhexaysa balcad iyo muqdisho ciidankii dowladda federaalkana ay gebi ahaanba burbureen waxaana loo badinayaa in dowladda federaalku u adkaysan weysay waraysigan oo ay bulsho badan ka falceliyeen waan ogna xaaladda amni dalku meeshu maray haddaan la sheelay xukuumaddu amni ahaan waxay difaac uga jirtaa afgooye iyo meel balcad ka sokaysa ee dowladda difaac uga jirta waan ognaa ciidankii qaranka soomaaliyeed saddex sano ka hor madaxweyne xasan sheekh lagu wareejiyey ee tababarnaa iyo shan kun oo ciidan ah oo tiriya tababartay in intii dalka la soo geliyey si siyaasad foolxun loo burburiyey loona baabiyey ciidanka dagaaladii caadis weyna ka dhacay fashilka ciidanka lagu dhex sameeyey aabbana ay u noqonayso xukuumadda xamse xamse cabdi barre iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud aaba dhahayaan dhibka loo geysta ciidanka marka in maanta xukuumadda saddex sano ka hor dagaalka goobii ay ka bilowday maanta intii la iskala yimi ay difaac ka galaan afgooye iyo meel balcad ka sokaysa horta iyadaa kugu fashil fashil kugu filan
bayaanaad ka soo kala baxay xisbiyada siyaasadeed ee ay kala hogaamiyaan shariif sheekh axmed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa si kulul waxaa loogu weeraray tallaabada lagu xihay siyaasigan iyagoona ugu baaqay dowladda federaalka inay si dhaqsi ah u sii dayso cabdiraxmaan saleybaan war ka soo baxay taliska booliska maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa lagu sheegay inay soo xireen cabdiraxmaan saleybaan kaasoo ay ku eedeeyeen inuu ku kacay falal ka dhan ah amniga sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed qaasim jamaacadda masjid ay dowladda federaalka qorshaynayso in ay burburiso ayaa ka hadlay tallaabada lagu burburinayo masjidkaasi masjidkan oo ku yaala xaafadda kalluunka ee magaalada muqdisho islamarkaana lagu cibaadaysanayay muddo soddon sano ah ayaa waxaa la soo warinayaa in dowladda federaalka ay qorshaynayso in saacadaha soo socda ay burburiso ganacsato kaashanaysa dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyaan duminta masjidkan waxaana maamulka masjidka iyo jamaacaduba sheegeen inaysan qolyahaasi ku hudmi doonin falkaas guraacan ee lagu burburinayo masjidka marka waxaan leeyahay dadka u soo tarfaxaytay inay ummadda baabi'iyaan beydkii ilaahayna ku daraan waxaan leeyahay kuwa maalka maaragtaayey raba inay maal maal maaragtaay nagu ku horarayaan beydka ilaahay maalkiina allaha baabi'iyo aamiin dhaha kuwa maalka raba masaajidka inay ku baabi'iyaan ee raba meeshaan naago iyo ilmo iyo inay isku sasawiraan ilaahay maalkooda ha baabi'iyo kuwa xukunka maaragtaayee ku soo siinaya ee lacagta uga qaadanaya xukunkooda allaha baabi'iyo war ilaahay aan ka cabsanno ilaahay aan ka cabsanno beydka ilahay u istaagno qof kasta maalinka yowmalqiyaamo waa la su'aalayaa beydkan waxa lagu samaynayo qof walbo allaahuma fashad ayay maraysaa allaahuma fashad ayay maraysaa inta qofee ku dukatay haddeer waa loo jeedaa inta ku dukan jirta waa loo jeedaa ilaahayow rabbiyow raxmaanow beydkaaga ka mahad cesho weyn ilaahayow beydkaada ka mahad cesho weyn ilaahu beydkaaga ka cesho ilaahu beydkaaga ka cesho dadka fasaaday oo maalka ku fasaaday ogaada hortiin waddada aad ku joogtaan maanta ragaa hortiin qaaday qaaruuna ka mid ahaa haamaana ka mid ahaa waxaan kaga digaynaa maalka ilaahay in siiyey aadanaha waaba u adeegsateen oo waa laydin arkay oo waa ku barakicdeen oo waa ku baabi'deen ilaahay uga baqa baydka ilaahay oon dhex taagannahay ilaahay uga xishooda allaahuma fashahid tan iyo markii dib loo doortay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxay dowladdiisu ku kacday falal xanuun badan kuwaas oo laga xusi karo dilalka ka dhanka ah bulshada magaalada muqdisho dhicidda hantida dadweynaha burburinta guryaha masaajidda lagu cibaadaysto iyo qabuuraha dadka lagu aaso arrimahan dhammaantood ayaa waxa ay dhaceen inta xilka uu joogo madaxweynaha dowladda kaasi waxa uu ahaa maxamed qaasim maamulka ay dowladda xabashida itoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa dhibaato ba'an ku haya bulshada ku dhaqan dhulkaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cadnaan xaaji muxsen degmada booq oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya ayaa waxaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin u geysanaya maamulka ay xabashidu ka dhisatay halkaas maamulka ayaa handadaad iyo xarig ku haya dadka rayidka ah ee ku dhaqan degmada taas beddelkeedana aysan jirin waxay ka qabteen dhibaatooyinka xagga nolosha ah ee ka jira degmada taysiih jaamac barre waxa uu ka mid yahay ganacsatada iyo dhallinyarada degmada bookh oo baxsadka ah bacsi ay ku hayaan ciidanka maamulka degmadaas ayaa ka hadlay dhibaatada ay wajahayaan dadka rayidka ah aniga magacaygu waa tayaasir jaamac barre xaashi waxaan ka cabanaynaa adeegyada aas-aasiga ah inay bulshadu u baahan tahay laba sana layr bookh ma helin nadaafadii qashin baa xiraya dowladda hoose shaqadeedii waxaad moodaa inay ka dooratay ul qaar ah ama maaragtay cagajuglaynta shacabka iyo xariga iyo xabsiga inay dadka ugu goodiyeyso ugu faanayso shaqadeediina inayba ilowday
waxa uu sidoo kale sheegay in isaga qudhiisa uu baxsad ka yahay magaalada ay ciidan ku raad joogaan sababo ku aadan fikirkiisa uu cabiray awgeed qofkii hadla waa la xirayaa waa la juujuubayaa aniga hadda ciidama ay goobaya maalin dhood baan fikir ka hadlay alaana waxaa laila raadinayaa in maaragtay laibah dilo oo laijir dilo run ahaantii nin ganacsadahay oo magaalada hormariyay oo ka shaqeeyey baan ahay gurigaygii ilmahaygii baa loo daatay ciidama alaana i goobaya waxaa la ii sheegayaa in si adag la ii goobayo aniguna haddeer meel aan ku sugnaa xitaa may ogaan karaan waxaana keenaya waxaan ka cararaynaa jirdil iyo dhibaato iyo maaragtay in annaka gumaysi ay nagu sameeyaan oo maskaxdayada iyo damiirkayada iyo inay wax u dhimaan si kastaba ha ahaatee maamulka ay xabashida etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa laga soo sheegayaa nolol xumo aada u daran iyadoona ay bulshada u dheertahay xarig iyo jirdil joogta ah waad mahadsantahay cadnaan warkanna waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday in siddeetan iyo shan askari iyo saraakiil ajnabi ah ay ku dileen duqayn ka dhacday koonfur bari ee dalka yukrain wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa ku dhawaaqday galabnimadii shalay oo jimco ahayd in ilaa siddeetan iyo shan askari iyo saraakiil ajnabi ah lagu dilay weerar gantaal ah oo ciidamadoodu ay la beegsadeen shir ay lahaayeen hogaamiyaasha yukrain iyo tababarayaal ajaanib ah kaas oo ka dhacay maqaayad ku taala magaalada kriviria ee koonfur bari dalka yukrain wasaaraddu waxay ku sheegtay barta telegramka ah in ilaa labaatan gaari oo kuwa dagaalka ah ay sidoo kale ku burburiyeen duqayntaasi kuwaas oo yeelay goobta ay shirku ku lahaayeen taliyaasha cutubyada militariga ee yukrain iyo tababarayaasha reer galbeedka taas beddelkeeda saraakiisha yukrain ayaa sheegay in gantaalka lagu weeraray xaafad la degan yahay oo ku taala magaalada kriviria ay ku dhinteen ugu yaraan lix iyo toban qof oo ay ku jiraan lix caruur ah dhankiisa madaxweynaha yukrain ayaa sheegay in gantaalka ruushka uu jimcihii la beegsaday xaafad ku taala magaaladaasi taasna ay caddaynayso in ruush ku rabin waxaan ka ahayn dagaal magaaladan ayaa ah halka uu ku dhashay madaxweynaha yukrain waxaana marar badan ay la kulantay weerarada ruushka arbacdii lasoo dhaafay ayay ahayd markii duqaymo uu ruushka ku garaacay magaaladan ay ku dhinteen ugu yaraan afar qof halka in ka badan toban kalena ay ku dhaawacmeen warkii duhurnimo oo idinkaga imaanayay warbaahinta alfurqaanna xilligan halkaas inoo joogo idina waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu